urur goboleedka degmadan geeska afrika ee igaad ayaa maalintii shalay kusoo gebagabeeyey magaaladan jabuuti shir lagaga hadlayay arrimaha caafimaadka ee dadka qaxootiga gaar ahaan xanuunada t b-da iyo h i v idska maxamed amiin cabdilaahi cusmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaranka soomaaliya ee qaxootiga ayaa sidan igu warramay marka hore waxaa looga hadlaya caafimaadka qaxootiga waad ogsoonad waagii hore doorkii hore waxaan ka hadlaynay kii waxbarashada qaxootiga haddana waxaa laga hadlayaa caafimaadka qaxootiga marka shirkan wuxuu ku saabsanaa qaxootiga caafimaadki guud ahaan gaar ahaan t b-da iyo cudurka la yidhaaho h i v aidska ma kor baa loo qaadayaa tayadii caafimaadka dadka qaxootiga waa sida arrimuhu arrintu waxa weeyaan caafimaadku iyagu inta badan qaxootiga ku haya xeryay ku hayaan waxay ka hadlayaan inta badan wadamadan howlshan howl socon jirtay ahayd annagu haddaan kusoo biirnay waxay ahaan jirtay howl socotay oo ah xeryaha sida dadka loogu caamlahaa iyo sidii mataqaana lisu dhaafsan lahaa macluumaadka iyo waxyaalaha mataqaanaa tababaro loogu samayn lahaa dadka howlahaas ku howlan iyo wada shaqayn guudo iyadoo dhan ah oo lisdhaafsado xuquuqta lisdhaafsado marka annagu waxaan oga duwanahay xeryo waaweyn ma hayno xeryo qaxooti ma hayno qaxootiga nala joogo xitaa yamaniinta iyo dadka dad yaroo nala joogo waxa weeyaan magaalada iskaga nool yihiin marka waxaan ka hadlayna annaga waxa weeyaan qaxootiga aad hayseen wuu soo baxayaa wuxuu imanayaa soomaaliya marka wixii halkaa dawadii lagu siinaya qofkii bukay xanuunadan gaarka ah ciddii qabtay waa in lagu siiyaa soomaaliya gobollo kala gedisan ay tegayaan meelaha dadku meesha ayagu ay xeryaha qaxootiga leeyihiin annagu waxaan leenahay meelaha dadku ay ku noqonayaan baan leenahay ritanis area meelaha dadku ay ku noqonayaan marka meelaha dadku ay ku noqonayaan inay helaan wixii ay halka xeryaha ku heli jireen inay helaan macluumaadka dadka howsha wada howlaha howsha caafimaad meesha ka wada meeshay tahayba soomaaliya meel ka mid ah waa inay isu xiriir leeyihiin wasaaradda caafimaadka nala socota commishonkii h i v-ga cudurka iska nala socda annagoo hay-adda qaxootiga qaranka barakacyaasha qaranka ayaa socona marka waa u dhannahay hadda dowladda soomaaliya qaybta t b-da oo wasaaraduna wakiil ka tahay marka maxaa la isla qaatay soomaaliya se maxaa loo qoondeeyey maxaa loogu talagalay shirkan waa shir baa ka horeeyey shirkii ka horeeyey wuxuu dhacay wax la yidhaaho bajad ama mataqaana dhaqaale lagu bixiyey oo wadamadu ay kala qaateen baa jira wadamadii marka ilaa barnaamij u socdaa jiray ayaga anagu haddan haddan nimid annagana haddan diyaarsanay mataqaana barbosalkeena ama ama dalabkeeni sidii caawimaad sida kuwa kaleba wadamada kaleba noona siina anagu xerya ma hayno sidaan hore u sheegay laakiin de dadka soo laabtay waa inay helaan meelihi kusoo laabtan ku helaan marka taasu waxay noqonaysaa in anagu fikirkeena waan gudbinay isagoo macluumaad badan aana shirbaa shirkan ka dambeeya bisha dambe oo ilaa heer wasiir oo wasiirka caafimaadka ay hogaamin doontaan filaya waxaa iman doonaa in mataqaanaa dalabkeenna oo guud oo dowladda soomaaliya ay wada og tahay inaan soo gudbisano haddii ilaah yidhaha xogeeyaha fulinta oo ah madaxa hay-adda jabuuti ee qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa isna ii faahfaahiyey siday mar walba u gacan qabtaan dadka qaxootiga
labada kun iyo toddobiyo tobankii madaxweynehena ismaaciil cumar geli xeer buu waxeeyey qaxootiga xeerkaa oo u fasaxaya wax badan inay qabsadaan adduunyada maanta dhibaato weyn baa ka jirta waa wadanka haddaa la sheega adduunyada u howl fududeeyey wixii qaxootiga wadankayga yimaada saa ogtiinde wadankaygoo howlo badan oo barnaamijyo badan buu ku dhaqaaqay markaad inay dadkani qaxootigana wuxuu u qaban karayay madaxweyneha uu qab xeer fiican buu waxeeyey xeerkaa u fasaxaya qofka inuu xaq u yeesho inuu tacliim fiican helo inuu xaq u yeesho inuu dawo fiican daktar fiican helo inuu shaqo wixii jira ee wadanku leeyahay ee kasoo hora waxay reejiwata inay ka shaqeeyaan iyo dee inay dee barnaamijyo la yimaadiin hadday shirkado furan kareen furtaan hadday shaqo qaban kareen wixii shaqo abuur oo dhan inay ka qayb galaan axmed sacad oo ah guddoomiyaha hay-adda jabuuti u qaabilsan mashruucan ayaa sidanii sheegay shirkan waa shir weyne oo shan wadan oo igaadka ka mid ah oo igaadkuna qabaqaabaysay oo kamida ay qabteen shirkan wuxuu kamid yahay shirar wuxuu ku xigaa shirar badan oo wadanadan igaadka lagu soo wada qabto Kenya Ethiopia lagu soo wada qabtay shirkan oo ku saabsan maalgelinta Global Fund uu igaadka uu soo xulay oo shantan wadan ee igaadka kamidana ka dhaxaysa oo hawshan ku saabsan vihta iyo tb-ga isagaa si gooniya loogu talagalay dadka qaxootiga ee xerooyinka wadanada ku yaallo oo dhan ku nool ee lagu hayo si dawadooda iyo caafimaadkooga xanuunada ku saabsan loola socdo hadal baad ka jeedsiyey gudoomiye halkan jabuuti oo kale markaad qiimayso halkee hawluhu inay marayaan jabuuti hawluhu meel fiican bay noo marayaan hawsha waxaa kala wadaa igaadku waxay tahay lacaghayaha guud bay tahay hawsha jabuuti waxaa ka wadaa xashiyeerta ka wada oo iyaku xerooyinka qaxootiga maamusha qaramada midoobay qaxootiga laanta qaramada midoobay qaxootiga oo hawshana la wada laanta wadanka u qaabsan qaxootiga onars ku magac dheer sidaasoo hawshaasi ay ka socoto hadalkayga wuxuu ku saabsanaa waxa looga jeedo sida hadalka shirkan lagu qaban lahaa iyo shaqada maanta shantan wadan ay maanta kusoo birtay oo leexaysay soomaaliya siday u kala wadi lahaayeen ramadaan muuse v o a jibuuti